السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله hore waxaynu uga hadalnay calmaaniyadda iyo xaqiiqadeeda iyo asbaabta keentay madhabkaasi inuu soo ifbaxo iyo madhabkaasi halka uu ku dhashay waxaanu shaki ku jirinoo qof kastoo muslimi maanta uu og yahay fikirka noocaasee nuxurkiisu uu yahay in la kala saaro diinta iyo nolosha oo qofka bani aadamkaa laga dhigo mid aanay diini noloshiisa xukumin inuu soo gaadhay dhulka islaamka waxaynu odhan karnaa in fara badan oo ka mid a nidaamka iyo maamulka dhulka islaamka ka jira calmaaniyadu waxa ay ka gashay halka dhiigu uu kaga jiro xididada waxaanay ka martay marinka uu ka maro in badanoo dhulka islaamka ka mida xukumkii wuxuu noqday mid diin ka madax bannaan siyaasadduna waxay noqotay mid ka sii daysan dabarka shareecada akhlaaqdii iyo dhaqankiina wuxuu noqday mid aada uga fog aadaabta sarraysa iyo akhlaaqda wanaagsana ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa u jideeyey dhaqaaluhu wuxuu noqday mid aada uga fog axkaamta shareecada ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay dhaqaaluhu inuu ku hagaago dhibka adduunyana lagaga badbaado in badan oo ka mida dowladaha islaamku xukumkii islaamka waxa ay kaga gaabsadeen inay ku qortaan dasaatiirta distoorada ay samaysteen alislaamu diinu dowla islaamku waa diinta dowladda haadihi alkalima oo laga yaabo dad fara badan inay cajabiso ama se ay la dhacaan laakiin la odhan karo waxaa looga jeedaa dhulkaa dadka degan ayaa dad ku abtirsada diinta islaamka imaaha macnaheedu waa dowlad islaamku uu xukumo ama in la yidhaahdo alislaamu masdaru lqawaaniin islaamku waa isha qawaaniintu ay ka soo maaxdo amaba se laga soo dheegto taasoo aan xaqiiqo lahayn ama in lagu qoro dastuurada qaarkood qodob kasta oo islaamka ka hor imanaya oo waxba kama jiraan haddana isaga laftiisa ay ku qoran yihiin qodobo badan oo islaamka si toosa uga hor imanaya sidee u soo gashay calmaaniyadu dhulka islaamka wadadeebay u soo martay sallaankeebay u soo fuushay waxa aynu odhan karnaa afar arrimood ayaa sababay an tasila alcalmaaniyatu ilaa bilaadi alislaam inay calmaaniyadu soo gaadho dhulka islaamka waa ta koowaad isticmaarku wuxuu ku dadaalay markii hore inuu qabsado dhulka islaamka waxaase ka hor yimi oo u maaro waaye iska caabin xoog badan oo mar walba kaga imanaysay xagga dadka muslimiinta ah oo u arkaya inuu yahay cadowgooda ku socda dalkooda diintooda iyo dantooda inuu baabi'iyo arrinta noocaasa markaa ay ka quusteen dagaalkii waxay u bedeleen dhinac kale dagaal xagga fikirka ah iyo mabaadi'da waxaanay markaa ku dadaaleen fii taqriibi lmuslimiin muslimiintu iyagoo islaamkii ku abtirsanaya oo dhulkoodii jooga oo aan loogu talin haddana noloshooda in laga dhigo nolol la mida nolosha gaalada oo la qarbiyeeyo amabase la galbeedeeyo arrinka labaad waa albicithaat altacliimiya ilaa bilaadi algarb in fara badan oo ka mida dhallinyartii islaamka rag iyo dumarba waxaa loo diray dhulka gaalada iyadoo la aaminsan yahay inay waxbarashada ku horeeyaan oo cilmi fara badan laga faa'iidi karo ardaydii muslimiinta ahayd ee tagtay dhulka gaalada waxaa lagu canqariyey oo ay ka caano dhameen candhada calmaaniyada waxaanay ka cabbeen hadhuubkeeda waxa ay ku koreen oo maskaxdoodu ay ku kortay midhaha xune calmaaniyadu ay leedahay waxaanay ku soo noqdeen dhulkii islaamka iyagoo ah ducaad laa ila alislaam bal ila alcalmaaniya iyagoo ah kuwa ku baaqaya mabda'a noocaasa in diinta la yska daayo oo nolosha laga dhigo mid madax bannaan oo diini aanay xukumin waxay qoreen kutub waxay qabteen muxaadaraad iyo nadawaad iyo mu'tamaraad waxa ay sameeyeen baaqiyo fara badan oo iska daba imanayay oo weliba ku dhisnaa binafasin طawiil sabir dheer in loo yeesho faafinta mabda'a noocaasa iyagoo mar walba ka helaayay taageero kuwii soo tababaray mabaadida noocaasana usoo dhiibay arrinka saddexaad waa almadaaris alajanabiya fii bilaad اlislaam waa madarasadaha iyo iskuullada ajanabiga ah ee laga furay dhulka islaamka ma aha madaaris xambaarsan aqoon qura waa iskuullo xambaarsan mabaadi iyo haqaafaad dhaqamo waddan waliba inta badan wuxuu leeyahy wax lagu tilmaamo almulxaq athaqaafi oo safaaradda raacsan oo faafinaya mabdaa waddankaasi uu aaminsan yahay iyo dhaqankiisa iyadoo inta badan waxaa la dhex marinaya ay tahay luqada waddanka ah in dadka loo qurxiyo oo lagu dhiirigeliyo barashadeeda iyadoo mar walba loo dhex raacinayo duruusta la siinayo mabaadida noocaasa arrinka afraad ee sahlay fikirka calmaaniga ah inuu ku dhex faafo in badan oo muslimiinta ka mid ah waxaynu odhan karnaa waa faafitaanka jahliga iyo intishaaru lumiya bayna almuslimiin in jahligu aada ugu dhex faafay dadka muslimiinta ah taasina waxay sahashay in shubahaad si yaroo fudud loo geliyo diintooda lagaga kaxaynayo mabaadida noocaasana loogu qurxinaayo oo loogu sakhiraayo waxaa sahlanaatay in qofka muslimkee diinta aan aqoon u lahayn lagu yidhaahdo diintu waxa ay ku saabsan tahay cibaadaadka iyo xidhiidhka ka dhexeeya addoonka iyo rabbigii masaajidka iyo inta aad joogtid iyo goobaha kale cibaado diintaada iska wado laakiin noloshu diinta ha ka madax banaanaato waayo rasuulkaabaa yidhi antum aclaw biumuuri dunyaakum arrimihiina adduunyo idinka ayaa ogaal iyo u aqoon badan sidaad doonaysaan ka yeela ta arrinta noocaasi ay sahasho mabda'ani si fudud qofkii muslimka ahaa inuu u galo wuxuu noqday jahligu fi lxaqiiqa dadka fara in badan oo ka mida ay kaga sugan yihiin mabda'an iyo xaqiiqadiisa iyo islaamka iyo wanaagiisa iyo islaamku inuu yahay diin shaamila oo waxay ka tagtay aanu jirin masaalix iyo wax allaalo waxa dadka dan u ana laga helaayo wax allaaliyo waxa dadka dhibaayana dadka uga digtay oo ka fogeysay waxa arrintaasi ay sahashay mabdaa si fudud dadku inay u qaataan alcalmaaniyun lahum asaaliib walahum wasaa'il kuwa calmaaniyiintaa ama islaamka ha ku abtirsadaan amaba se kufaar asliyiina ha noqdaan fikir kaliya mabda-an diintan kufriga ah marka ay ku baaqayaan waxay leeyihin usluubiya ay isticmaalaan iyo waddooyin ay u maraan in kooban baynu ka sheegaynaa waxaa ka mid ah asaaliibtooda si dadka muslimiinta isaga ilaaliyaan tashwiihu suurati alislaam in islaamka la magac dilo suuraddiisa la fool xumeeyo oo sumcadda laga dilo arrinta noocaasa u adeegsadaan waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay taariikhdii islaamka in marka koowaad laga been abuuro waxaan jirin lagu dhajiyo oo lagu nabo mar labaadka salbiyaadka taariikhda ku jira qof kasta oo bani aadama iyo ummad iyo mujtamac iyo bulsho waxyaabo khaldan oo aan sax ahayn waa laga helaya laakiin aan mabda u ahayn waxyaabaha khaladaadka ee taariikhda islaamka ka dhex muuqda ee khaladaad muslimiinta ka dhacay ah in aad iyo aada loo muujiyo suurada quruxda badan ee aadka u dhalaalaysa ee taariikhda islaamku ay leedahayna in la qariyo bal dib ugu noqda taariikhda iskuullada loogu dhigi jiray ubadkeenna ilaa haddana in badan oo ka mida loogu dhigo waa in looga sheekeeyo khilaafaadkii dhex maray saxaabada iyo dagaalada qaarkood mowqicatu jamal wa sifiin waxba aan looga sheegin taariikhdii islaamka ee quruxda badnayd waa intii culimada islaamku ay yidhaahdeen waxaa waajiba in laga aamuso oo aan la sheeg sheegin waayo waa khalad dhacay oo dadkii xataa uu ka dhacay dib ay uga soo noqdeen ay kana murugoodeen ilaahayna ay uga toobad keeneen ay waajib tahay in la laalaabo si aan saxaabada rasuulka quluubtu uga didin dadka muslimiintahayna aanay u dhicin iyaguna taariikhdii islaamka intaasay ka soo qaadeen dhacdadii awrka iyo dhacdadii sifiin labadaasi arrimood iyo khilaafkii dhex maray cali iyo mucaawiya waa foolxumayn iyo magacdil taariikhdii islaamka lagu sabaynayo mada taariikhdii nebigu calayhi salaatu wasalaam bilowgii dacwadiisa ilaa geeridiisii meeday taariikhu lkhulafaa meeday raxmaddii iyo ixsaankii islaamku meeday horumarkii iyo isbeddelkii islaamku uu ku sameeyey ummaddii qaadatay ilaahay subxaana wa tacaala ugu nicmeeyey waxaa saas oo kale islaamka ay ku magac dilaan khaladaadka ay sameeyaan dadka muslimiinta ama hal qof ha noqdo ama jamaaca min annaas kooxdada ka midaba ha noqotee iyagoo dhab ahaan og inaanu islaamku qirahayn oonu ogolayn ayay islaamka ugu abtiriyaan si ay islaamka magaca uga dilaan waxay ka dhigaanay islaamka ugu sawiraan dadka inuu yahay diin damawiya diin ku dhisan in dhiig la daadiyo oo ku haliilaysa dadka inay nafaha ka goyso waxaa ka mid ah asaaliibta ay isticmaalaan arrinta noocaasi dad aan islaamka aqoon u lahayn oo gaalo ah ama muslimiin juhaala marka ay gaadho waxay keenaysaa diinac waana ti iyaga sabab ugu noqotay mabdaa calmaaniyada inay qaataan mar haddii qofku diintii uu naco naftiisu ay ka maagtana mabdaa noocaasa si sahlan buu u qaadanaya arrinka labaad ee adeegsadaan waa alistiilaa calaa manaahij tacliim waa inay qabsadaan ay gacanta ku dhigaan manaahijta iyo muqararaadka waxbarasho oo dabeetana sida aynu qodobka hore ku sheegnay ay dhex gashadaan waxyaabo sumcad darre iyo magacdil ku aad islaamka iyo waxyaabo aada u buunbuuninaya korna u qaadaya muujinaya dadkana ku soo jiidaaya mabaadida iyo afkaarta qalloocan ee islaamka khilaafsan oo ay ka mid tahay tamjiid alxadaara alurubiya alcalmaaniya in dadka loo ammaano oo aada iyo aada loogu qurxiyo ilbaaxnimada reer yurub sida ay yidhaahdeen ee ku dhisan mabdaa calmaaniyada lana qariyo isla markaa alxadaara alislaamiya alcariiqa almajiida ilbaaxnimadii islaamka ee qotada dheerayd ee soo jireenka ahayd ujeeddada taa laga leeyana waxay tahay in muslimiinta lagu xidho haa-ulaa'i aurabi urubiyiin alcalmaaniyiin oo ay noqdaan kuwa ay hiigsanayaan ee tusaalaha iyo qudwada ay ka dhiganayaan qofkuna qofka uu hiigsade tusaale u ka dhigto waxa uu aaminsan yahay iyo waxa uu ku baaqaayo si fudud ayuu u qaataa oo u aqbalaa arrinka saddexaad waa tamjiid اlgarb wa tacdiimu dowrihi bihadafi isaalat اlfawaariq wa taxdiimi xaajizi الnufra bayna almuslimiina wاlkaafiriin in dadka loo ammaano kufaarta calmaaniyiinta ah oo la muujiyo dowrka ay ku leeyihiin nolosha iyo horumarka adduunyada ay ka gaadheen lagu ammaano akhlaaq oo la yidhaahdo algarbu akhlaaqiyuun runtay yaqaaneen ballankay oofiyaan raxmaddoodaa fara badan waa dad insaaniyadda yaqaana ilaa qofkii muslimka ahaa isagoon is ogeyn qunyar uu iska yidhaahdo kufaarta ka akhlaaq wanaagsan muslimiinta xaqiiqaduna waxay tahay algarbu waalkufaaru laa akhlaaqiyuun maa cindahum akhlaaq akhlaaqda waxaa la yidhaahdaa akhlaaqda wanaagsani waa ta qofku iskeedu u doonto ee aanu u doonan ha lagu ammaano ha ha la yidhaahdo qofkaasi run buu sheegaa ama qofkaasi dadkuu caawiyaa ama qofkaasi ballankuu oofiya ee iskeeda iyo wanaaggeeda awgeed qofku u doonanayo akhlaaqda wanaagsani waa ta qofku mar walba uu ku sifaysan yahay haddii raqaaba iyo ilaalini ay dul taallo xagga bani aadamka ah iyo haddii uu kelidii yahayba hadduu leyrhku baktiyo oo meeshu ay madow noqoto iyo haddii ay meeshu iftiin tahayba iyaguna taama laha inta ay dadka qaarkood maanta ku ammaanayaan laba arrimood unbaa sababa alkhawfu waalmaslaxa baqa ay baqanayaan oo nidaam baa idin qaban ay ka baqanayaan iyo inay u arkaan arrinta noocaasa maslaxadood dantoodu inay ku jirto magaalooyinka qaarkood ayaa saacado kooban leyrhku uu ka go-ay oo dhulkooda ka mida weliba maraykanka kuwa xadaaradda iyo akhlaaqda maanta lagu sheegayo waxaa ka dhacday tuugo aan xad lahayn iyo boob xuduudda ka baxay kumanaan qof ayaa hal mar la qabtoo tuugo lagu qabtay ayna ayna akhlaaquhum akhlaaqdoodu meeday qofka muslimka akhlaaqda wanaagsani waa mid uu si-eeda u doonayo isagoon ammaan ku doonahayn wanaaggeeda awgeed buu u doonanaya hadduu leyrhku go-iyo haddii kale muslimka ilaahay ka baqaya waxna xadi maayo waxna boobi maayo damiirkiisa ayaa celinaya iyadoo boolis aanay dul taagnayn nidaam iyo xeer qabanayaana haba yaraatee aanu jirin waxaa ka mid a akhlaaqda wanaagsan maxaawirteeda udub dhexaadadeeda waxaa ka mid a siyaanat lacraab cirdiga in la ilaaliyo sharafta taana waa ka maran yihiin haa ulaahi alkufaar waxay ibaaxeeyeen nooc kasta oo fawaaxishta ka mid a oo rag dhex mara ama rag iyo dumar dhex mara ama dumar waxa weeyaan dhex mara qaab kasta oo loo dhigo wax mubaaxa bay ka dhigeen bal way ku baaqayaan fa ina akhlaaquhum wa qabla dalika hum kufaar akhlaaq xumadii u weyneyd bay ku sifaysan yihiin oo ah kufri iyo shirki mabda-ani suu u socdo kuwaasaa la talmiicinayaa oo dadka muslimiinta calmaaniyiintu ay u ammaanayaan si uu qofku diintii islaamka uga tago ugu yaraan ku dhaqankeeda oo kuwaasi waxa weeyaan uu hiigsado si loo burburiyo dayrka adag iyo teedka xoogga badan ee u dhexeeya qofka muslimka iyo qofka kaafirka ah iyo kala didista iyo kala irdhowga ka dhaxaysa qofka ilaahay rumaysan iyo qofka gaalka ah si meesha looga saaro ayaa qofkii loo ammaanaya mararka qaarkood waxaa lagu odhanayaa naxnu muminuuna wahum muminuun ilaahay bay rumaysa inaguna ilaahay baynu rumaysannahay dhammaanteen muminiin baynu nahy diin ilaahay soo dejiyey bay haystaan inaguna diin ilaahay soo dejiyey baynu haysannaha marka waynu isu dhownahay wax badan inooma dhexeeyaan waxaa saas oo kale aada iyo aada loo ammaanaa oo calmaaniyiintu ay u ammaanaan ay u muujiyaan kuwa madhabka noocaas iyo fikirkaasi xambaarsan walow si cad bayaanay u sheegane waxaa la huwiyaa alqaab iyo naanayso aada iyo aada u qurux badan iyo magacyo meel dheer ka soo muuqanaya sida in la yidhaahdo qofkaasi waa aqoon-yahan hadda waxaa laga yaabaa inuu waxa uu bartay ee aqoon diineedda ee aqoon adduunya u ka bartay inay tahay ribada markaasaa la odhanaya waa aqoon-yahan diintii ilaahayna waxba kama yaqaan markaasaa dadkii o dham sacabka u garaacayaanoo soo dhowow aqoon-yahan dabeetana waxa uu sheego ila waata la yidhi waa aqoon-yahane ee meel sare loo saaraye si fudud ayay dadku u qaadanayaan arrinta afraad waa zarcu nadra almaadiya wa garzuha fii quluubi lmuslimiin aragti adduunyo un ku dhisan oo adduunyo un ka fikiraysa oo adduunyo ku seexanaysa oo kusoo toosaysa in lagu beero lagu abqaalo dadka muslimiinta quluubtooda oo laga fogeeyo haba yaraatee wax ku saabsan ka fikirka iyo xusuusnaanta aakhiro waayo qofku aakhiro inuu xusuusan yahay waa arrin noloshiisa muhim u ah wax fara badan oo wanaagsan inuu sameeyo ku kalifaysa wax fara badan oo xun inuu ku dhaqaaqana ka xidhaysa oo dub uga joojinaysa marka qofka aragtidiisii laga dhigo aragti adduunyo oo qura ee laga dhigo qof aakhiro ilowsan gebigeedaba la dhaha mustaqbalkaa ka fikir maxaad hiigsanaysaa adduunyada inta aad joogto loo sheego dad adduunyadan waxoogay ka tabcaday hebel intaasoo milyan buu haystaa hebel halkaasuu ka bilaabay siiroo buu ka soo bilaabayoo waxa weeyaan oobaamo miyaanad arkahayn tuulo yaroo ku taalla kenya buu ka yimiyo maraykan oo dhan buu madaxweyne u noqday taasaa qofka lagu celiy lagu celiyo ilaa aakhiro la ilowsiiyo aakhiro qofku mar hadduu ilaabana wuxuu noqonayaa qof aanay waxba xidhin oo xaalkiisu uu yahay sida ilaahay uu yihi yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wa hum can ilaakhirati hum haafiluun muuqaal adduunyun bay yaqaanin aakhirana war uma hayaan waxaanay taasi fududaynaysaa mar haddii aakhiro la ilowsiiyo laga jeediyey oo adduunyo un lagu jeediyey in mabda'a noocaasa si sahlan qofku uu qaato arrinka shanaad waa muxaarabatu alluga alcarabiya wasfuha biاljumuud wa iqsaa'uha can xayaati اlmuslimiin kulu calmaaniyin yakrahu allugata alcarabiya mid kastoo calmaani uu necab yahay luqada carabeed waxaanu ogyahay qiimaha ay ugu fadhido qofka muslimka ah iyo kaalinta ay kaga jirto fahamka iyo barashada diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda walihaada mabaadidooda waxaa ka mida in lala dagaalamo alluga alcarabiya oo la caayo waynu soo gaadhnay iyadoo la odhan jiray afka carabigu waa afkii dawarsiga afka ingiriisiguna waa afkii horumarka ma aha kelmad iska timi uun dadka qaarkood ay iska yidhaahdeen uun waa kelmad si qorshaysan ummadda loo soo dhex dhigay ayaa la odhan karaa waxaynu soo gaadhnay iyada oo bal xataa imika meelo badan ka jirta in macalinka dhiga alluga alcarabiya iyo adaraasaat alislaamiya inuu noqdo mid ka hooseeya macalimiinta kale oo xataa aragtihaan uga hooseeya oo macallin laangara ah ama ila ama si kale u eeg in maadadaa loo dhiibo si dadku ay uga didaan in laga dhigo xisada u dambaysa oo lagu beego waktiga ardaydu ay daalaan dhagahooduba aanay furnayn qulubtooduna ay sii jeesatay in xiisadaha lagu yareeyo sidaasoo kale hadafka loo socdaa waxa weeye in luqada laga fogeeyo nolosha muslimiinta muslimiintana la nacsiiyo si aanay muslimiintu u fahmin sharaa'icda iyo axkaamta islaamka nusuusta qur-aanka iyo xadiidka nebiga caleyh isalaatu wasalaam si ay u noqdaan fariisa sahla sahlat atanaawul lihada alfikr alcalmaani mid uu si sahlan u qabsan karo oo gacanta uula heli karo fikirka noocan ah arrinka lixaad waa istihdaafu ahli اlcilmi waاddacwa wa tashwiihu suuratihim waa in hadaf laga dhigta iyo bartilmaameed dadka muslimiinta u xambaarsan cilmigii laga dhaxlay nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam iyo dadka ducaadda ee muslimiinta ugu yeedhaya ila اtamasuki bihada اddiin diintan qabsashadeeda in lagu dhego diintan oo nolosha oo dhan laga dhigo mid diintan ku salaysan in kuwaa la magac dilo suurada sawirkooda la fool xumeeyo waana usluub ay munaafiqiintu hore u adeegsadeen waalcalmaaniyuuna hum lmunaafiquuna aljudud calmaaniyiintuna waa munaafiqiinta casrigan sida ay yidhaahdeen in fara badan oo ahlicilmiga ka mid a munaafiqiintu waxaynu ogsoonnahay waxa ay ataagi jireen oo bartilmaameed ay ka dhigan jireen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabatuhu alkiraam laa siyamaa xamalat lqur'aan rasuulka iyo saxaabadii gaar ahaan kuwii qur-aan yaqaanka ahaa maa ra'aynaa mila quraa'ina haulaa arqaba butuuna wa ajbana cinda alliqaa waayo waa ahlu lqur'aanki maanaan arag raggaa qur-aan yaqaanka wax la mid a maanaan arag wax ka cir weyn marka wax la cunaayo maanaan arag wax ka fulaysan raggu markay dagaal iskaga hor yimaadaan ilaahay baa u jawaabay subxaana wa tacaala walain sa'altahum layaquulunna inamaa kuna nakhuudu wanalcab qul abillaahi waaayaatihi warasuulih kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka la weydiiyo ladha maxaa idin geeyey waanu iska ciyaarno waanu iska kaftamaynayoo hadalkuun baa nala galay caqiide naga ma aha oo marka lagu qabto in la fahmay ay arkaan war ma ilaahay iyo rasuulka iyo aayaadka ayaad ku jeesjeesaysaan jeesjeeskay ku jeesjeeseen ahlulqur'aane qur-aanka awgi ay ugu jeesjeeseen ilaahay wuxuu ku sheegay inuu yahay jeesjees ay ku jeesjeeseen allah wa rasuulahu wa aayaati illaahi subxaana wa tacaala ilaahay iyo rasuulka iyo aayaadka marka qof muslimi camal wanaagsan uu sameeyo sida sadaqadoo kale haddii ay badan tahayna waa dacaydan jire waxay odhan jireen ha haada muraa'in istusnimaa u geysay ma ilaahay daraadii inay ka timaad moodeysaa marka wax yar uu bixiyanoo inta taagtiisaana waxay odhan jireen bal wuxuu bixinayo baleeg ilaahay qani buu ka yakani wuxuu bixinaayo inta yar uu bixin ilahay muxuu ku falaya waxaad ogsoon tihiin dhacdadii weyneyd ee gilgishay kayaanka ama jiritaanka bulshadii islaamka ee la magac baxday xaadiatu lifka dhacdadii been abuurka ee munaafiqiinta kii ra'siga iyo hoggaanka u ahaa arrinkeeda uu dabaray abaabulkeedana uu lahaa waa been abuurkii laga sameeyey caaisha radia allahu canha hadaf weyn baa laga lahaa hadafkaasoo ah in la magac dilo oo dhegta laga dilo gurigii nebiga calayh isalaatu wasalaam si aanay dadku u aqbalin tacaaliimta iyo irshaadaadka iyo tawjiihaadka qiimaha badan ee ka soo baxaaya taasuunbay calmaaniyiintu maanta wadaan way la socdaan dhallinyartu waxaa ku faafsan maanta in fara badan oo ka mid ah mawaaqicu linternet iyo waxyaabaha lagu wada xidhiidho oo weliba dad af soomaali wax ku qoraya ay samaynayaan inay ataagaan si gooniya inay u ataagaan dadka culimada iyo wadaadada iyo ducaadda waxaa ka mid a canaawintooda calmaaniyiinta qaarkood ay qoreen bahal garh leh bahal garh leh yacnaa qofkii ahludiinka ahaa ahlulcilmiga ahaa daaciga ahaa ee ummaddu ay hormood ka dhigale diinta ay kaga dayan lahayd ayaa ummaddii loogu sheegayaa bahal bahalla dee maxaa laga yeelaa dee waa laga yaacaa markaa garhka yuu kugu sirin dhab ahaan waa bahale weyaan macnaheedu waa ka carad haddii ahlu diin laga cararo xaggee loo cararaya waxay doonayaan xaggooda in loo cararo waxaa ka mid inay dicaayaad sameeyaan idhaa waa dad adduunyo jecel waa dad bakhayliina oo dadkaan waxba siin si sahlan bay kelimaadka noocaasi bulshadeenna u dhex marmaraan iyadoo in fara badan oo ka mid a aanay fahmin meesha ay ka socdaan laakiin waa dacwad mabda lagu socodsiinaayo in la idhaahdo way guur badan yihiin dumarunbay daba socdaan in khaladaadkooda weynayse la saaro khaladaadka dadka intooda kale ay gelayaan inaan aada looga hadal laakiin qofka ahlulcilmiga ama daaciga waa bashar wuu khaldami karaa yukhti wa yusiib macsiyaa ka dhici karta saxaabadii rasuulka ayay ka dhacday oo nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam uu dhex joogo laakiin maxay samaynayaan iyagu weynaysay saarayaan waa sida duksiga oo kale nabarunbuu ku istaagaa waxay ku istaagayaan amaba se ay mar walba muujinayaan wixii khalad ka dhaca dadka ahludiinka hadafka u soconna waa hadaf aad iyo aad weyn oo ah inay dadka nacsiiyaan dadkii diinta u hayey dadkaa marka la nacsiiyo laga fogeeya dadku diintiina waa nacayan qofkii haye haddii laga dido diintiina waa laga didaya diintii haddii laga didana xagga loo didaya waa diin la-aan waxaynu u sheegaynaa arrimaha noocaasa in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo oo aanay dadka muslimiinta ay ku dagmin aqulu qawlii hada waastaqfir اllaha liya walakum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaa ka mida wadooyinkooda iyo asaaliibta calmaaniyiintu ay isticmaalaan ixyaa annacaraat aljaahiliya walwathaniyaat alqadiima in la nooleeyo dhaqamadii xumaa ee jaahiliga ahaa oo ay ka mid tahay qabyaaladdu iyo awthaantii ummadda dhex ooli jirtay wakhtigii hore oo dadka muslimiinta la qaybiyo sida in loo qaybiyo carab iyo cajam oo intii cajama ee aan carab ahayn lagu yidhaahdo carab loo caayo walaa yajuusu dalika ummadan oo nooc walba leh in si guud loo caayaa mid bannaan maaha ama carab ha noqdaan ama cajam ha noqdaan carabna waa dadkii diintu ay kusoo horreysay nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ka dhashay caydooda ujeeddada looga socdaa waxay tahay in dadka muslimiinta laga fogeeyo luqadooda iyo diinta islaamka in saas oo kale carab lagu yidhaahdo cajami idinma ogola iyaga ayaa idin diidan oo idin hortaagan deetana muslimiinta ay noqdaan kuwa iyagoo cadow isoo midba ka kaleu iska ilaalinaayo oo laga yaabo mid waliba arrimo uu hubo diintiisa inay ka mid yihiin inuu uga tago nacaybsho iyo tacasub iyo qabyaalad ka kale waxa weeyaan uu qabo arrinta noocaasana aada bay uga shaqeeyaan waxaanay ku xigsiiyaan in markay muslimiinta isnacsiiyaan inay iyagu dhulka isu dhigaan oo ay u sawiraan dadka muslimiinta iyagu inay yihiin xigtadoodii iyo gacalkoodii iyo kuwa ka naxaaya dabeetana istimaalo ay ku sameeyaanoo qofkii muslimka ahaa ama ummadii muslimiinta ahaa inay dhinacooda usoo janjeeriyaan ay usoo foorariyaan arrintaasina aada bay u jirtaa maanta xataa bulshadeena waa laga dhex dareemi karaa nacaybshaha loo hayo gaar ahaan dadka carabta iyo cayda iyagoo dadka sidaa samaynaya waxa ay ku caayaan wax fara badan oo ka mida ama kaba badanba iyaga laftooda ay ku sifaysan yihiin laakiin si gaara ayaa loogu tilmaamay hadaf baana laga leeyahay waxaa ka mid ah in la weeraro dacwadda wanaag farista iyo xumaan reebista oo loogu sawiro dadka hawshaa ka shaqaynaya inay yihiin dad faragelin ku samaynaya arrimaha dadka gaarka u ah iyadoo ujeeddada taa looga socdaa ay tahay inay xumaantu ummadda ku dhex faafto ilay mar walo ummadda xumaani ku dhex faafto diintooday ka go-an tahay oo sharaftii akhlaaqda wanaagsan iyo diinku dhaqankuna ummadda dhexeeda uu ku yaraado dabeetana ay fududaato in inta yara hadhayna la yskaba raaciyo waxaa ka mid ah kahratu lxadiidi can alxuriya inay aada iyo aada had iyo jaraalo uga sheekay sheekeeyaan halkudheg ay ka dhigtaan xuriyadda waxa loo yaqaano oo aad ay ugu soo celceliyaan iyadoo ujeeddada looga socda ay tahay in diin laga xoroobo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan oo dhanna laga xoroobo ila dadka muslimiinta ay ma aha kuwa is addoonsada dhexdooda waa axraar addoonnimadii xataa islaamku u ogolaana maanta mid ka dhex jirta ma aha ujeeddada looga socdo ka sheekaynta iyo ka hadalka had iyo jaraale xorriyadda laga hadlaya waxay tahay waa tabriiru riddati can ilislaam waxaa la rabaa dadka in loo fudeeyo loo sahlo inuu qofku diintii islaamka uu ka baxo kufriyo gaalnimo xaggeeda u kaco oo inta kale kusoo hadhayna arrinta noocaasi ah aanay ka hadli karin ila waa tan laga dhaadhiciyey arrintu inay tahay xuriya shaksiya mararka qaarkoodna laga yaabo qur-aanka si khaldan in loo daliishado ka qowli illaahi tacaala laa ikraha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay in aada iyo aada looga hadlo mawduuca riddada iyo ciqaabka uu mudan yahay qofka muslim ahaan jira diinta ka noqda oo cuquubada islaamku u dejiyey la dafiro laba diidaba oo bugaag laga qoro oo idaacadahooda aada iyo aad ay uga sheegaan ay kusoo celceliyaan iyadoo loo sawiriya arrintaasi inay tahay qofkani inuu isticmaalay xorriyaddii si gaarka ahay oo aan lagu khasbi karin mabda ama diin inuu qaato haddii lagu khasbana ay noqonayso gardarro iyo dulmi ujeeddada loo socdaana waa in la sahlo diinka baxa iyo in la fududeeyo alinqimaas fi lmunkaraat wa mufsadaat alakhlaaq waxyaabaha shareecadu ay diiday ilaahay addoomihiisa u diiday waayo dan baanay u ahayn iyo waxyaabaha akhlaaqda iyo dhaqanka dadka ka dila ayaa la rabaa dadku inay si fiican usii tiimbadaan markaasaa xorriyadda lagu celcelinaya inay inantu isqaawiso ladhaa xorriyaddeeday ku socotaa inuu qofku wuxuu doonaya uu ku hadlo ladhaa xorriyaddiisu ku socdaa in fawaaxish oo dhan la sameeyo o la yidhaahdo waa xorriya shaksiya ta loo socdaa waa taa qofka muslimka ahi ilaahay ayuu addoon u yahay oo xor ilaahay kama aha sharaa'icda islaamkuna way qeydaysaa way xidhaysaa waxaa ka mid ah atarkiisu calaa qadiyati almar'a in xoogga ay saaraan calmaaniyiintu arrinka gabadha oo aada iyo aad ay uga hadlaan iyagoo isu muujinaya inay naasixiin u yihiin oo danteeda ay wadaan xaqeediina ay u doodayaan xaqiiqaduna sidaa waa ka duwan tahay hadafka xaqiiqiga ama dhabta ay leeyihiin waa ifsaaduha wa ibcaaduha can diiniha oo gabadha inay fasahaadiyaan oo diinteeda ay ka fogeeyaan haddii ay ku guulaystaan mujtamaca iyo bulshada dumarka inay ka kharibaan oo dumarkooda ay ka dhigaan dumar diin la-aan taagan waxay taasi u fududaynaysaa bulshada inteeda kalena inay fasahaadiyaan oo gabadha in laga takhallusaa oo la fasahaadiyo la kharibaa waa mid u sahlaysaa faafinta mabda'a noocana haddii ay dumarka naasixiin u yihiin oo dantooda ay ka talinayaan kuwooday meel dhigi lahaayeen ah hilbo bannaanada u waran bahalaha horarka ah ee dhab ahaan cabanaya ee ka cabanaya inay dayacan yihiin oo xuquuqdoodu ay luunsan tahay waxaa ka mid a inay aada iyo aada u buunbuuniyaan fataawooyinka shaadka ah shareecada khilaafsan ee wadaad isaguba diinta khilaafay uu ku hadlay diin dan kama laha iyagaa ku baaqaya diinta iyo ka hadalkeeda iyo waxaa in layska ilaaliyo laga fogaado laakiin marka ay u gashay wadaad ay ka helaan fatwo ayidaysa ama taageeraysa mabda-ooda oo sahlaysa dadku inay qaataan aada bay u buunbuunayaan meel walba oo kusoo dhejinayaan sheekh hebel baa yidhi sheekh hebel baa fatwooday hadday helaan wadaad fatwooday ribadu inay xalaal tahay ama wadaad fatwooday heesuhu inay xalaal yihiin ama wadaad fatwooday ikhtilaadka isdhexgalka rag iyo dumarku inuu yahay shay caadi ah ama ay helaan wadaad fatwoonaya khitaanku inaanu khitaanulinaaf inaanu ka mid ahaynba diinta islaamka meel walba waa kusoo dhejinayaan boodhar waaweyn bay u samaynayaan kaanahum ducaatun ila ddiin waxaabay u muuqanayaanba inay yihiin kuwo diinta ka shaqaynayo fataawadii culimada islaamka faafinaya lakiin hadaf bay ka leeyihin walihaada dadka ahlulcilmiga waa inay noqdaan dad naabihiin ah oo soo jeeda oo baraarugsan marka hay-aat alhay-aat ulkaafira ay u yeedhaan ee siminaarada ay ugu yeedhayaan waxbay doonayaan inay ku meel mariyaan mabda baanay rabaan inay ku socodsiiyaan iyo mashruuc iyagu ay wataan walow haba muuqdaba muuqaalka guud marka la eego arrinka ay wadaan inuu yahay arrin aan shareecada ka hor iman ahayn laakiin waa inuu u fikiro qofka cilmiga xambaarsani mustaqbalka iyo in ummadda lagu khaldayo hadhowna intii isagu yidhi in badan oo kale xagga dambe lagaga daraayo loodhanayo sheekh ebel baa arrinta noocaasa noo fatwooday aad bay asaaliibtoodu u fara badan tahay iyo waddooyinka ay u soo maraan calmanat almuslimiin dadka muslimiintaa inay ka dhigaan kuwa diintooda xorka ah oo noloshoodu ay ka madax bannaan tahay waxaana waajiba qof kasta oo muslimi inuu ku baraarugsanaado cadowgiisu dabinada u dhigaayo iyo hagardaamooyinka uu la daba socdo ilaahay baynu subxana watacaala weydiisanaynaa an yuciinana cala اtamasuki bidiinina wاlcamali bihi allahuma sali calى muxamed wcala ali muxamed kama salayta clى ibrahim wcla ali ibrahim wbarik clى muxamedi wcla ali muxamed kama baarakta clى ibrahim wcla ali ibrahima fi اlcaalamiina inaka xamiid majid